الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باب الحلم والأناة والرفق wuxuu baabu yahay xilmiga waxa loo yaqaano xilmigu waa dulqaadka weeyi wal anaati anaadkuna waa deganaanta weeye warifqi iyo dhibrinta iyo tudhaalada rifqiguna waa did lcunfi adarayga iyo waxa weeyaan qalqallafsanaantu ka soo horjeeda arrimahaasi xilmiga iyo anaadka iyo rifqiguba akhlaaqda wanaagsan ee ilaahay jecel yahay bay ka mid yihiin baabkiina ugu dambeeyeyna akhlaaqda wanaagsan buu ahaa qaala allahu tacaala rabbi waxa uu yidhi waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin dhowr jeer bayna soo martay dadkaasi mutaqiinta ahi waa kuwa cadhadooda aan u hoggaansamin dadkana iska cafiya wallaahu yuxibu lmuxsiniin ilaahayna jalla wacalaa kuwa muxsiniinta ah ee samafalayaalka wuu jecel yahay markaa qofkan cadhadiisii joojinaya ee kadmiga ku samaynaya iska qarsanaya ee liqayaa dadkana iska cafiyaya taasi waxay kutusaysaa dulqaadkiisa iyo deganaantiisay ku tusaysaa wa qaala tacaalaa waxaa kaloo rabbi yidhi khudi ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin khudi ilcafwa waxaad qaadataa alcafwa cafigu waa wixii sahlan ee akhlaaqda dadkiiyo dabaa'icooda ka mida qaado waamur bilcurfi macruufkiiyo wanaaggana far dadka waacrid can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeedso dhowr jeer waa inagii soo mara wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a xasanada iyo sayi'adu toona ma sinna ma sinna xasana iyo sayi'o ma sinna idfac ku difaaco macnii ka horgee bilatii hiya axsanuta wanaagsan marka xumaan iyo meelka dhac lagugu sameeyo meelka dhac kale ha ku abaalgudine wanaag adigu ku abaalgud oo ka horgey faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim waaba iyada oo kii ay idiin dhexaysay cadaawaddu dabadeeta aada wanaagga ugu abaalgudday khayrka aada u muujisay kaannahu waliyun xamiim aada mooddo markaa saaxiib kuu dhowo waxa weeyaan markaa aada iyo aad kuugu dhow wamaa yulaqaahaa lama siiyo khasladda noocaas cid xumaan iyo dhibaato kuula timi in wanaag loogu abaalgudo khasladda noocaasa lama siiyo ila aladiina sabaruu kuwa sabray mooyaane wamaa yulaqaahaa lama siiyo ilaa duu xadin cadiim dheef weyn qofle mooyaane cid kale lama siiyo wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaman sabara ka sabra adkaysta ee waqafara iska dhaafa wixii lagu sameeyey ina daalika kaasi la min casmi lumuur arrimaha la go-aansado ee la ysugu mahadnaqee wanaagsan ayay ka mid tahay marka adiladaasoo dhan masaladaa wuu u baabaystay waa laga deliishanaya وعن بن cabاasi رضي الله عنهma qاaل wuxuu hi qاala rasuuل الlahi rasuulka ilaahay wuxuu ku yihi slى الlaه عaليهi وsلم لأشhaج cabdالqays أshajkii reer cabdالqays wuxuu ku yidhi ina fiika khaslatayni ina fiika waxa kugu sugan ood ku sifayسlan tahay khaslatayni laba sifo iyo laba arin oo yuxibuhuma اllahu ilaahay uu jecel yahay alxilmu waa dulqaadka iyo walanaatu deganaanta weeyi rawaahu msلم marka ashajkii reer cabdilqays weeyi oo inta badan xadiidka sidaasaynu ku aragnay laakiin alashaj waa naanays weeyi saxaabigan magaciisa caadigaa waxaa la odhan jiray almundir ibnu caadil alcasari alcasari bifatxi اlcayni wasaad almundir ibnu caadil alcasari baa la odhan jiray marka alaashajna waxaa loogu naanaysay lianna waxaa la idhi wejigaasi ayuu nabar ku lahaa marka waa ashajkii reer cabdulqays oo reer cabdulqays buu ka mid ahaayoo awowyadiisa sarsare ayuu ahaa waay waxaanuu ninkani ka mid ahaa wafdigii reer cabdulqays ee rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam u yimi ee wafdi ahaan ugu yimi markaa xadiidkoodu bukhaariga iyo muslimkiiy uu ku yaallo iyo meelo kaleba qoladaasuu ka mid ahaa markaa rasuulku wuxuu ku yihi labadaasi sifaad leed oo labadaba ilaahay jecel yahay sababulwuruud buu lahaayoo sababta rasuulku sidan ugu yidhi muslimku warin maayo laakiin kayrkii baa wariyey oo rag wada socday ahaayeen oo gaadiidkoodii wataa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay la kulmaan oy soo gaadhaanna xiiso badan u qaba oo isla markaa rasuulka rumaysan dabeetana mar alla markay rasuulkii u soo dhowaadeen calayhi salaatu wasalaam ayaa raggii kale sidaa ay uga soo boodboodeen gaadiidkiio iyagoon geelii xidhxidhin oo aan dharkii iska bedelin bay soo yaaceen oy rasuulkii ku dhegdhegeen calayhi salaatu wasalaam gacmaha ka dhunkada algan ka dhunkada oo rasuulkii ay maaragta u yimaadeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isaguna waxaa la yidhi intuu hashiisii markaa dee iska fadhiisiistay oo uu soo dabrabay waxa weeyaan uu la soo baxay maryo maryihii uu ku soo safray iska bedelay ayuu isagoo waxa weeyaan markaa neefkiisii ka dayacmi lahaana meel ku soo maaragtay xidhay dharkiina soo bedeshay ayuu rasuulka u yimi calayhi salaatu wasalaam aayar iska socdo saasuu dabeetana ku baashiray markaasuu rasuulku ku yihi calayhi salaatu wasalaam waxaad leedahay laba sifoo ilaahay jeceliyo xilmiga iyo anaadka axmed iyo waxay wariyeen bukhaarina ku wariyey kitaabkiisa la idhaahda aladab lmufrad abu daawuudka qudhiisuna aan filayaa inuu warin jiray ziyaado saxiixahoo xadiidkan la sii socotay oo rasuulka wuxuu ku yidhi saxaabigu ma aniga ayaa ka dabeecad dhigtay oo sifaadkan shaqaystay oo kasbaday mise ilaahay baa igu abuuray kolkaasuu yihi maya ilaahay baa kugu abuuray oo kaaga dabeecad dhigay markaasuu yihi alxamdu lilaahi aladii jaba lina calaa khallatayn yuxibuhuma allahu warasuuluh waxaa mahadle ilaaha igu abuuray ee i siiyey laba sifoo ilah iyo rasuulkiisuba ay jecel yihiin waaya qaala wuxuu yihi wacan caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu اllahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalama ina allaha ilaahay rafiiqun waa allaha markaa dhibrinta iyo markaa tuhaalada badan tudhaalaha badan weeye waa rafiiq ilaahay jala wacala yuxibu waxaan u jecel yahay alrifqa rifqiga iyo tudhaalahana wuu jecel yahay fi lamri kulihi arrinka dhammaantii muttafaqun calayh in si tudhaalo leh arrinkii waxa weeya loola yimaado ayaa ilaahay jala wacalaa uu jecel yahay xadiidkan markaa caaishina isaguna wuxuu lahaa saabulwuruud buu lahaa oo waxaa dhacay niman yahuudda ka mid ah ayaa rasuulka soo maray calayhi الsalaatu wasalaam kolkaasay idhahdeen assaamu calayka assaamu calayka markaa dee way habaarayaan waa geeriye korkaaga ha ahaato dhimo weeyi ya oo dhulka kula go markaasay caaisha rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam wuu fahmo wa calaykum buu ku yihi bes wa calaykum caaishaa dabadeedta fahantay oo maqashayoo kolkaasay intay ishayn kari weyda tidhi calaykum usaamu wallacna geeri iyo nacdileba idinka idin kortay bay tidhi markaasaa rasuulku caaisha uu ku qabsaday uu ku yihi mahlan yaa caaisha fa ina allaha yuxibu arifqa fi lamri kulli sug caashaay u kaadi maxaad sidaa u tidhi ilaahay rifqiguu jeceliye arrinka dhammaantii rasuulka ilaah miyaad maqal waxay idhaahdeen maya waan maqlay laakiin wa calaykum un baan idhi bes anoon isba dhibin un baa waxaan idhi he wa calaykum baan kusoo gaabiyey iyagoo yuhuudoo weliba rasuulka habaaraya calayhi salaatu wasalaam oo intaa caay sheegtiyo in badan oo kaleo kasii daran mutaystay ayuu haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam u diidaya ya carabkeedu inaanu waxa weeye la qabsan hadallada noocaas waayahay haddii halkaa markaa goobta noocaasoo xadiid ku soo arooray rifqi looga baahday maxaad u malaynaysaa meelaha kalena ya meelaha kalena maxaad malaynaysaa qaala wacanhaa caaisha waxaa laga wariyay ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yihi ina allaha ilaahay rafiiqun weeye yuxibu rifqa rifqigana wuu jecel yahay wayuci ilaahay wuxuu ku bixiyaa oo uu ku siiyaa qofka cala rifqi tudhaalaha iyo dhibirsanaanta iyo debeecsanaanta maa laa yuci cala alcunfi cunfigiiyo adadayga waxaanu markaa ku siinin iyo wamaa laa yuci calaa maa siwaah wixii isaga ka soo hadhay waxaanu ku siinin buu ku siiya rawaahu muslim oo rifqigaasi iyo arrimaha sidaa tudhaaladala in lagu galo oo lagu fardaamiyo ayaa khayrku ku jira iyo wanaagga saasaana ilaahay qofka ugu tooga qumiyaa khayrkiiyo wanaaggana uu ku siiya taa didkeeda waxaa iyo kasoo horjeeda adadayg iyo maaragtay istartarcin iyo iswaalwaalid in arrimaha lagu galo soo ma aragtid wata noocaasi waxa weeyaan markaa barako ma laha waay wa canhaa waxaa kaloo caaisho laga wariyey ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi ina rifqa tudhaalada waxa loo yaqaano iyo rifqigu laa yakuunu fii shayin shay ma galo ilaa hadduu galana zaanahu uu qurxiya wax qurux badan buu ka dhigaa walaa yunsacu lagamana siiba min shayin shay lagama siibo oo rifqiga iyo tudhaalo lagama waayo ilaa shaanahu uu fool xumeeya rifqi la-aantaasi way ceeb bay u yeeshaa iyo inoo shaygaasi uu ku fool xumaadaa rawaahu muslim marka axaadiidtaas oo dhammi rifqigu wanaaguu leeyahay ayay inoo sheegayaan dee rifqiguna wuxuu imanayaa qofku marka uu ku sifaysnaado isla markaana uu la yimaado dulqaadkii oo xilmigii ah oo caqliga fiicani siduu keenaya ah iyo al-anaat oo iyaduna markaa deganaantii ah iyo degdegla-aantii iyo duldul la-aantii qaala wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala baala acraabiyun nin reer miiya ayaa ku kaajay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa oo jahli bay ka ahayd oo intuu iska soo galay ayuunbuu dhinacaa ku qabta fa qaama naasu dadkiibaa kacay ilayhi ay qaasidiina ilayhi xaggiisa iyagoo u qastaaya markaa ilayhidaasi qaasidiintaa qadaran bay ku tacalluqda iyagoo xaggiisa u qastaaya dee xaggiisa u yaaceen waa sidaynu inagu imaka haddaynu arki lahayn arrintaasina qabsan layd samayn layn soo maha liyaqacuu fiihi si ay ugu dhacaan yani si ay u ciqaabaan oo markaa dee hadal iyo waxyaabaha la midka ay u gaadhsiiyaan waaya faqaala nabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wasalama dacuuhu ka taga daaya ee lafdi kale wuxuu sheegaya warkaadida ninka ha ku goynina laa tusrimuuh ha ku jarina kaadida ha iska dhammaystee daaye oo waariiquu ku shuba calaa bowlihi kaadidiisa sajla min maa wadaan biyo ah aw danuuba min maa wadaan biyo ah waa isla midun fa inamaa bucidtum waxaa laydiin soo saaray uun muyasiriin inaad markaa wax fududaysaan walam tubcahuu laydinma soo saarin mucasiriina inaad dadka markaa wax ku adadkaysaan oo waxa weeyaan markaa arrimaha ku adadkaysaan yacnii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo rumaysantihiin iyo diintana ha haysataanba waa mid ku dhisan in dadka loo fududeeyo culayski iyo adadkayntana ka fog weeye maa jacala calaykum fi اddiini min xaraj bucitu bisamxati bucidtu biاlxaniifiyati samxa sida adiladaasi ku soo aroortay rawaahu اlbukhaariyu qaala wuxuu uhi asajlu bifatxi siini اlmuhmalati waiskaan اljiimi wahiya dalwu اlmumtali'atu maaan waa wadaanta biyuhu ay ka buuxaan ayaa asajlu laydhah wakadalika adanuubu danuubkuna waa sidaas oo kale waaya aw danuuba min maa markaa danuub iyo sajligaasi waa isla mid oo waa wadaanta biyaysan weeye wadaan biyo ahuun ku dul shuba alkaa uu ku kaajay xadiidku markaa dee riwaayaad buu lahaayo waxaa dhacay markii wadaantii lagu dul shubay inuu maaragtay rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam saani wuxugu sheegay uu ku yihi masaajid weeye oo guryo ilaahay cibaadadiiyo khayrkaa loo dhisay nadaafid bay u baahan yihiin waxyaabahan markaa qurunka ah iyo waxaasina laayiquma aha ee dee iska ilaali markaasuu ka helay ninkii sidii rasuulku wuxu baray calayhi الsalaaةu wasalaam kolkaasuu duceeyu yihi allahuma arxamnii wamuxamada walaa tarxam macna axada ilaahay anig iyo muxamed unoo naxariiso cid kaleha loona naxariiso bu dee dadkii kale ku soo booday iyo qayladii iyo wixiina wuu arkayy moogta aar muxuu leeyahay iyo dee arrintii sida riwaayaadka muslim qaar sheega saaxa naas dadkii baa ku qayliyey dabadeetana rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa kii ku lahaa uun arin ballaadan oo dee ilaahay dad badan ugu talagalay ayaad soo koobtay waxba haynagu soo koobi naxariista ilaahay labadeenne laakiin maaragtay dee iska ilaali arrinka waayahay dhibaatooyin badan baana ka dhalan kari lahaa haddii markii lagu lagu jari lahaa ama maaragtay lagula boodi lahaa dhibaatooyin kala duwan baa ka dhalan kari lahaa ina kaadida isagii ku godo caafimaad darro halkaasi uga timaado waxa weeyaan isagii jidhkiis iyo maryihiis iyo wixii ay sii gaadho masaajidkii ilan wuu la boodaya wuu la cararayaa meelo kale oo ay gaadho soo ma aragtid qofkii waxa weeye uu fogaado oo diintii iyo khayrkiiiyo wixii uu ka didu dib uga cararo wax badan baa ka dhalan kari laha wax alla waxaasoo dhan baa rasuulkeenna moxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu meesha ka saaray saasun baanu u tacliimiyey markii uu dhammaystina waxa weye biyaha maaragtay ushubunbo marka la joogo baabka fiqiga gaar ahaan dahaaradana xadiidkani masaa'il badan ayaa ahlulcilmigu ay ka qaataan waay markaa dulqaadka rasuulkeenna xadiidku kutusayaa laga deliishanayaa iyo caaqibada arrimaha xaggooda dambe markaba siduu u eegaayey soo ma aragtid ila waa wax deg deg u dhacay moogta markiiba wax badan oo haddii lagula boodo ka dhalanaya daqiiqadiiba waxa weeye hortimi qaala wuxuu uhi wacan anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala inuu rasuulku yihi baa laga wariyey wacan anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi nebiga inuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala annahu qaala inuu nebigu yidhi yasiruu fududeeyo walaa tucasiruu ha adkaynina wabashiruu bushaareeyo walaa tunafiruu dadka ha furdhininoo diinta ha keedhiina muttafaqun calayh markaa yasiruu waa sahiluu sahla weeye oo arrimaha dadka waxa weeye si sahlan ugu sheego oo sidaa ay tahay ugu sheega walaa tucasiruu ha cuslayninoo dadka ha ku cidhiidhiina wixii ilaahay jala wacalaa uu sharcigareeyo wixii uu u banneeyey bashiruuna dadka u bushaareeyo khayrka jeclaysiiyo weeye oo khayrka u sheega oo fadaaisha u sheega oo diinta waxa weeye jeclaysiiya walaa tunafiru ha eriina oo dadka diinta markaa ha ka eriina oo ha ka leexinina sidaa awgeed baa diintu had iyo jeer iyo qur-aankan kariimkaahiba tarkiib iyo tarhiib wax la ydhaah bay ku socdaan tarqiibkuna dadka waa in khayrka la jeclaysiiyo jannada la jeclaysiiyo aakhiro la jeclaysiiyo camalka lagu dhiirigeliyo soo ma aragtid tarhiibkuna waa in waxa weeyaan markaa la cabsi geliyo oo naarta iyo cadhada ilaaha iyo arrimaha noocaasa looga digo oo loo sheego inaanay isdhiganayo baqdaan oo markaa ay dariiqa ku toosaan ma garata taasaa rasuulkeenna moxamed ifaraya calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi wacan jariir bni cabdilaahi radia allahu canhu waa jariir ibnu cabdilaahi اlbajali alaxmasi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu waxaan maqlay rasuulka ilaahay xaaluu leeyahay man yuxram irifqa cidda laga xarimo arifqa tudhaalaha arifqa baad odhanaysaa oo yuxramtaasaa mabniyun lilmajhuulaho laba mafcuul bay qaadan lahayd markay musamo tahay midna damiir baa looga dhigay midna waa kaasoo waa arifqa man yuxram qofka laga xarimey huwa isagaba arifqa tudhaalaha yuxram ilkhayra kulah khayr oo dhan baa laga xarimay weeyo loo diiday rawaahu muslim waayo rifqiga yantadimu bihi khayray اdunya wاlaakhira khayrka adduunyaiyo ka aakhiraba isaga ayay ku imanayaan sidaa awgeed baa ilaahay rifqiga iyo tudhaalaha ku bixiyaa waxyaabaha kale waxaanu ku bixin qaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula ninbaa qaala ku yihi linabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalama awsinii ii dardaaran waxaa halkaa laga qaadanayaa bay ahlulcilmigu yidhaahdeen mashruuciyatu su'aali wa alabi dalaalati cala alkhayr in su-aasha khayrka la isweydiiyo iyo in maaragtay waddada khayrka la istuso ciddii garanaysa la weydiiya ay mid muhiim oo mashruuca tahay in badan baana saxaabada rasuulku ay rasuulka wax weydiin jireen calayhi asalaatu wasalaam cilmi badan baa dabadeeta arrintaa aynu ku helay oo dariiqaasi inagu soo gaadhay ii dardaaran qaala wuxuu rasuulku uhi laa taqdab ha cadhon faradada wuxuu ku celceliyey ninkii miraaran dhowr jeer buu ku celiye qaala wuxuunbuu rasuulku uhi laa taqdab ha cadhon rawaahu lbukhaariy bukhaari baa wariyey waay markaa dadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaaranka weydiisan jiray qaarba markaa waxbuu sheegi jiro waxbuu dardaarmi jiray waxay ahlulcilmile ahlulcilmigu leeyihiin qofba wixii markaa munaasib xaalkiisa u ahe isaga ku wanaagsan ama ugu baahan ya buu sheegi jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkan markaa wuxuu u diiday cadhada ha cadhoon buu u dardaarmay xadiidkana waa xadiis caiima ha gaabnaada laakiin waa xadiis caiima qofka macnihiisa fahma sidaa awgeed ba ahlulcilmigu xadiidkan waxay ku daraan xaadiidta islaamku uu ku dul wareegayo ee macnaha weyn xambaarsan ha cadhonna laba macnay leedahay yani laba siyood baa loo fasiraya macnaha koowaad waa cadhada waxa loo yaqaano marka horeba iska ilaali oo asbaabta aad ku cadhoon lahayd ka fogow oo waxyaabo badan markaa isdhaafi wixii keenaya inaad cadhooto isdhaafiyo isweydaari takaafulka waxa loo yaqaano ku dadaal oo ku dadaal inaanad marka hore cadhon waayo cadhadu waa wax dhib badan weeye caafimaadkana uma wanaagsana qofkuna waxa weeye horeynuu soo marray xadiidta ku saabsane dee markuu cadhoodo waxa laga yaabaa inuu taraaro dhib geysto waaya marka marka horeba cadhada ka fogow iyo asbaabteeda weeye macnuhu macnaha labaadee ku jiraa waxa weeye laa taqdab haddaad cadhootana cadhadaadaasi waxay ku faraysaa ha oofinoo cadhada ha u hogaansame markaad cadhooto cadhadu maxay ku faraysaa digada ka dhig waxaan soo maaha ya oo waxaan jiirhsii bay ku odhanaysa halla waaye haddii la doonee hadhow markaad cadho baxdana waxaa dhici karta inaad maaragtay dee murugooto oo tidhahda maxaa kugu watay arrinta maxaa ficilkaa kugu watay ama qowlkaa kugu watay soo ma marka haddiiba aad cadhootana ilan kolleyba bani aadamku uu cadhoonayaae ha u hogaansamin cadhada ee kaantaroor cadhadaada oo naftaada qabo waaye oo iska ilaali adoo cadhaysan inaad maaragta meel ka dhacdo ama hadal khatara ku hadasho iska ilaali inta badan waxyaabahan qaldee isku cayniyo baydgo ah qofkoo cadhaysan bay ka yimaadaan horaanaynu xadiidkan sharaxiisa usoo marray waxyaabaha lagu cadho baxee sharcigu sheegayna waynu soo marray cadhada qudheedu inay tahay caafimaad darro weyni ku jirtana horaynu usoo marray bilowgii kitaabka sawirka iyo meelaha qaala wuxuu uhi wacan abi yaclaa shadaad ibni awsin radia allaahu canhu waxaa laga wariyey saxaabigaa la odhan jiray abi yaclaa magaciisana shadaad ibnu aws la odhan jiray horena waynu usoo aragnay saxaabigan radia allahu canhu waa shadaad shadaad ibni aws ibni thaabit weeyi waa xasaan ibni thaabit iyo awskana walaal ahaayoo markaa xasaan ibnu thaabit shaacirkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa shadaadkan adeer ruma u ahaa ansaari buu ahaa kolka can rasuuli illaahi rasuulka ilaahay wuxuu ka wariyey salى اllahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu rasuulku yidhi in allaha ilaahay kataba wuxuu waajibiyey alixsaana samafal calaa kuli shayin likuli shayin shay walba samafal baa ilaahay u waajibiyey shay walba in loo samafalo ayaa ilaahay maaragtay u faral yeelo u waajibiyey markaa shay walba ixsaan ku sameeya faidaa qataltum markaa wax dilaysaan faaxsinuu wanaajiya alqitlata qaabdilista wanaajiya oo si wanaagsan wuxu dila si wanaagsan wuxu dila waaya waidaa dabaxtum marka aada wax gowracaysaana faaxsinuu wanaajiya addibxata qaab gowraca wanaajiya qaabkaa u gowracaysaan oo walyuxida ha afeeyo axadukum midkiin shafratahu mididiisa ha afeeyo walyurix ha uga raaxeeyo dabiixatahu waxa uu gowracayo ha uga raaxeeyo iyadoo soofaysan oo afaysan markaba ha ah kaga siiyo oo ayaanu waxa weeye ku silcin midi af daran oon waxba ka rahayn rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey xadiidkana wuxuu rasuulku inoo sheegayaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ixsaanku inuu lagaba maarmaan yahay iyo inay fiican tahay alixsaanu ilaa kulli اlkhalq wاlrifqu bihim wاshafaqatu calayhim xataa xayawaanaadka waa in markaa loo samafalo xataa kii la gowracayay baa lagu yihi si wanaagsan u gowrac kii la dilaayey ayaa lagu yihi xataa si wanaagsan u dil wixii ka sokeeyeyna hadalkeedaba daaweeye waaya waxyaabaha markaa sharcigu sheegay dadka qaaroo si adag loo dilaayo sida kuwa dhagaxa lagu dilayo la rajminayo iyo caalulcilmigu yidhaahdaan marka xadiidkan ay sharaxayaan sidaa sharcigu sheegay sidaasaa ixsaanka loo ixsaan samaynaya uu ku jira ma garata sidaa sharcigu sheegay ayaa ixsaankii uu ku jira iyaga waay qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyay caaisha qaalat inay tidhi maa khuyira lama dooransiinin rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama bayna amrayni laba arran qadu weligii ilaa akhada wuxuu qaadan jiray aysarahumaa kooda fudud maa lam yakun iman inta aanu dembi noqon kooda fudud buu qaadan jiray fain kaana iman hadduu dembi noqdo kaana wuxuu ahaan jiray abcad annaasi minhu dadka ka ugu fogaanta badan ee uga fog buu ahaa waman taqama uma argoosanin rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama linafsihi naftiisa fii shayin shaynaba qadu weligii shaynaba markaa naftiisa uguma argoosa rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacnii shaygaasoo ku tacalluqa naftiisa ama maalkiisa ama cirdigiisa ee rasuulku uma argoosan calayhi salaatu wasalaam taa ciddii markaa waxyeelaysa ama ku xadgudubta waa iska saamixi jiray oo wax alla wixii xaqa naftiisa ku saabsan waa iska dhaafay ilaa an tuntahaka in lagu dhaco mooyaane xurmat ullah xurmada ilaahay in lagu dhaco mooyaane oo macnihii lala yimaado wixii ilaahay xarimay oo fayantaqima lilaahi tacaala fayantaqima uu u argoosto marka lilaahi lixaqi illaahi tacaala ilaahay xaqiisa darti uu u argoosto marka muttafaqun calayhi macnuhu waxa weeye haddii ilaahay xurmadiisiiyo wuxuu xarimay meel lagaga dhaco lala yimaado kolkaa ilaahay xaqiisa dartii buu u argoosanayay inuu ciddaa xaqa ilaahay meel kaga dhacday markaa waxa weeyaan wax ka qabto uu ciqaabo taasi ayuu la imanaya laakiin wixii ku saabsan fii xaqi nafsihi uma argoosan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam fayantaqima lilaahi tacaala fayantaqimu hadday qoran tahayna fayantaqimu ay fahuwa yantaqimu lilaahi tacaala wey waxay noqonaysaa haddii yantaqimu la akhriyo jawaabu shardi ficlu shardigiisii xadfan yahay macnuu wuxuu noqonayaa haddii lagu dhaco xurmada ilaahay iyo xurumaadkiisa haddii lala yimaado lagu dhaco fayantaqimu lilaahi ay fahuwa yantaqimu lilaahi tacaala ilaahay xaqiisa dartii ayuu waxa weeye u aargoosan jiray oo u aargudan jiray markaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam dulqaadkaasuu lahaa cid isaga markaa waxyeelaysay uma kama aargudan jirin lagama yaabana tusaalayaasha taa sheegaaya qaar ka midana waynu arki doonaaba waaya qaala wuxuu uhi wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay ee sharafta le wuxuu yidhi alaa ukhbirukum hooyaay maydin sheegaa biman yaxrumu cala annaar ciddaa naarta xaaraan ka ah cid naarta xaaraan ka ah oo aan gelahayn ma idin sheegaa aw biman taxrumu calayhi naaru ama cid naartu xaaraan ay ka tahay marka labada macnona way isu imanayaanuun taxrumu waxay xaaraan ka tahay calaa kulli qariibin qof dhow dhammaantii mid dhow dhammaantii oo yuu dhow yahay ay min annaasi bixusni mulaatafatihi dadkuu dhow yahayoo wuxuu ugu dhow yahay inuu si wanaagsan ula dhaqmo ula mucaamilo oo u dhibriyo arrimaha markaa uu si wanaagsan ee waxa weeye wax ugu qabto dadku ay jecel yihiin oo si wanaagsan ula dhaqma oo mucaamaladood iyo la dhaqankood iyo waxa weeye ku wanaagsan oo hayinin hayin ah oo layinin debecsan oo sahlin sahal ah hayinin iyo layinin iyo sahlin iyo way isku wada macno dhow yihiin hayin ohoo layin ohoo debecsan oo sahlin oo markaa waxa weeye sahlan markaa sahlin waxaa loo jeedaa yaqdii xawaaijahum wayusahilu umuurahum danahoodana wuu u gudayaa wixii maaragtay uu awoodo arrimahoodana wuu u fududaynaya dadka wuu u sahlaya marka wuu u sahlanya dadkii rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidu xasanun imaamu tirmidi baa wariyey waxaanuu ihi waa xadiid xasana markaa sheekh saliim wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasanu ligayrihi xasanu ligayrihi weeyaan buu leeyahy waaya markaa duruq buu leeyahay iskabaysa laakiin alimaamu alalbaniyu raximah اllah isagu waabuu maaragtay sixada ayaa buu gaadhsiinayaa wuu saxiixinaya marka dadka caynkaasa sifaadkaa wanaagsan leh debecsan sahlan qalafsanaanta iyo waxa weeye boodada iyo waxyaabaha noocaasa ka maran oo dadkaasi wanaagsan weeye ilaahay naarta uu u diiday sideedabana dee makaarimul akhlaaq akhlaaqda fiicani waa mid qofka ilaahay cadaabkiisa ka badbaadinayso oo uu ku badbaadayo iimaankana ka mid a qaala almualifu baabu lcafi walicraadi cani ljaahiliina wuxuu baab u yahay cafiga dadka in layska cafiyo oo wixii maaragtay qaladay kuula yimaadeen la cafi loo cafiyo iyo walicraadi cani ljaahiliina kuwa jaahiliinta in la yskaga jeedsado marka cafigu waa mid maxmuud ahoo wanaagsan laakiin wuxuu maxmuud yahay marka islaax iyo wanaag uu ka dhalanayo cafigu markaasuu yahay mid markaa wanaagsan markaad og tahay inuu waxa weeye dhibaata aanay ka imanahay daad laakiin og tahay ciddan haddaad cafwida inay xumaanta halkii kasii soconayso oo cid kale ula sii tegaayo oo sii wadaayo oo adiga uu kugu sii celcelinayo sii kibrayo xaaladdaa waxay ahlucilmigu idhaahdaan dee in la cafiyo maaha ee waa in idda cinda xaddi nafsihi la joojiyo weeye ya sidaa awgeed baa aayadda qur-aanka ilaahay muxuu yidhi faman cafaa wa aslaxa faajruhu cala allah faman cafaa wa aslaxa cafaadii maxaa la raaci wa aslaxa wanaajiyaa la raaci sidaa awgeed baa waxay ahlucilmigu ka istimbaadeen aayaddaasi cafiga wanaagsan ee qofka lagu ammaanaya inuu yahay ka wax islaaxinaya ee islaaxa keenaya soo ma aragtid hadduu laakiin ifsaad keenaya ka waran maya taana ahlucilmigu markaa meelo kala duwan bay ku sheegaan waaya qال الله تaعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تaعالى فاصفحi صفح الجميiلa فاصفح u dhaaf aلصفح الجamيiلa dhaafid markaa fiican oo qurux badan وqاaلa تaعaaلى waxaa kaloo rabi yihi walyacفوha iska cafiyaano walyصفحuha iska dhaafaan alاa تحibuuna miyaydaan jeclayn an ykfir الlahu lakum ilaahay idinkaba inuu idin dhaafo dunuubtiin waa garanaysaanoo waxay ku soo degtay abubakr qisadii mistax ay habra wadaag ahaayeen markii arrintii waxoogay uu dhex galay ee dabadeetana arintii ifkiga dabadeetana uu abubakar yidhi waxba ma siinaayo walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba walyataama uli lqurba wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fii sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waqaala tacaala waxaa kaloo rabi yihi walcaafiina can اnnaasi walcaafiina kuwa cafiyo weeye dadkaasi mutaqiinta ah ee jannada gelaya cani nnaasi dadka wallahu yuxibu lmuxsiniina wa qaala tacaala walaman sabra wagafara ina dalika lamin casmi lumuur wayna soo martay dhowr jeer walaayaatu fi lbaabi kahiiratu macluuma aayaduhu xaalay ku saabsan yihiin baabkan way badan yihiin waana la yaqaanaa waayahay qaala wuxuu uhi wacan caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allahu canha ee annaha iyadu qaalat inay ku tidhi linabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam hal ataa calayka ma ku soo maray yowmun maalin yowmkaasoo kaana ahaa ashadda mid kaaga daran min yowmi uxudin maalinkii uxud maalinkii uxud waa garanaynaayo waa maalinkii dagaalkii uxud u dhacay saxaabadu waxa weeyaan markaa ay aad ka u jabtee ragga badani ka dhintay rasuulka calayhi salaatu wasalaamna dhaawacyadu ay soo gaadheen qudhiisa waa maalinkaasi shidada iyo dhibaatadu ay badnayd wey waxay ku tidhi maalinkaa maalin ka darani maku soo maray qaala wuxuu dabadeeta rasuulku uhi laqad laqiitu waxaan kala kulmay min qowmiki reer tolka waa qurayshe waxaan kala kulmay baan kala kulmay arrimo badan oo arag baan kala kulmay wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum wa kaana wuxuu ahaa ashaddu maa laqiitu minhum wixii ugu adkaaya aan kala kulmay yowma alcaqabati maalinkii jiirtaa wixii aan kala kulmay mise ashadda buu qoraya ya ashaddu mise ashadda waan gartay ashadda haddii la yidhaahdana kaanada isamkeedii baa xadfan wa kaana wuxuu ahaa daalika kaasi ashadda maa laqiitu minhum wixii ugu daraaya aan kala kulmay ee qoomkaaga yowmaalcaqabati maalinkii jiirta caqabada waxaa la yidhaahdaa dawga ama wadada buurta kortaa la yidhaahdaa ma gartay caqabadana markaa caqabadii dee xajka ma aha ama maka ku taalaye waa caqabo oo sida laga qaadanayo qisadaba waa caqabatu daa'if weeye waa caqabo markaa ku taallay daa'if iyo xagga id carabtu waxaan u bandhigay baa rasuulku uhi nafsii naftayda calaa cala bni cabdi yaaliila bni cabdi kulaalin ninkaa la odhan jiray ina cabdiyaaliil ayaan u bandhigay naftayda waa ina cabdiyaaliilkana wuxuu ahaa nimankaa daa'if degi jiray oo bani haqiif la odhan jiray odaygoodii buu ahaa iyo raggii ugu waaweynaa qolada rasuulkuna wuxuu naftiisa ugu bandhigay calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay dee difaaco oo uu soo dhoweeyo si rasuulku uu dacwadda iyo qur-aanka iyo khayrka ummadda u gaadhsiiyo soo ma aragtay oo isla markaa islaamnimada ay ka aqbalaan waay axaadiista saxiixa waxaa ku soo aroortay markii qurayshtu ay dhibaato badan rasuulka kala hor yimaadeen ay maaragtay cadaawad iyo horjoogsi iyo dhib ka dayn waayeen inuu markii dambe rasuulku qabaa'ilka u bandhigi jiray naftiisa oo odhan jiray weliba markay gaar ahaan mawsimka xajka ay isu yimaadaan ma jiraan nin qoomkiisii ii qaadaya liuballiqa kalaama rabbi si aan hadalka ilaahay dadka u gaadhsiiyo fa ina qurayshan manacuuni an ubaliqa kalaama rabbi waayo quraysh way ii diiday inaan dadka gaadhsiiyo hadalka rabbigay baa rasuulku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam markaa daa'if buu soo ambabaxay uu yimi wixii uu kala kulmay iyo nimankaasi intay ahaayeen iyo hadalladii ay ugu jawaabeen iyo waxoo dhammina waa mid markaa siirada ku xusan wuxuu rasuulku uhi falam yujiibnii iigamuu jawaabin oo igamuu aqbalin ilaa maa aradtu wixii aan doonay wixii aan ka doonay waxa weeyaan ninkaasi igamuu yeelin fainalaqtu waan tago waan dhaqaajiye wa ana anigoo mahmuumun ee murugaysan oo hami iga buuxo ayaan u dhaqaaqay calaa wejhii xaggaygaa hore calaa wejhii jihadaydaasi horun baan u dhaqaajiyey buu yidhi falam astafiq markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxoogay buu la joogay naftiisu u bandhigay zayd ibnu xaarisa ayaa la socday gow muraayadahay ka dallacdeen dabeeta markii uu waxba ka waayey buu iskaga dhaqaajiyey mar alla markii uu damca inuu ka baxana waa kuwii dumarka iyo caruurta iyo waxyaabihii nooca ahaa dhangagaalayaashii bay ku istaadheen oo ay waxa weeyaan markaa u tilmaameen inay dhibaanoo waa kuwii dee maaragtay dhagaxa ku hirgisay waa kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo zaydba nabarada markaa waxa weeye u geystay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhiiggiisu uu dareerayo boqmaa iyo cagihiisa hoose sidaa dhiiggu u dareeray marka waa yoomkaasi shiddada badnaa anigoo mahmuuma baan xaggaygaa hore unu dhaqaaqay buuri falam astafiq ismaan ogaano maan miirsan ilaa wa ana biqarni thacaalib meeshaa qarnu thacaalib laydhaa anigoo jooga mooy maraya mooyaane qarnu hacaalibna waa qarnulmanaasil meesha la ydhaha qarnuthacaalib iyo qarnulmanaasilba waa la ydhaahdaa waa halkan markaa qoladan ahlu najidin waa halkan ay ka soo xidhaan xajka markay maka ku soo socdaan weeyaan qoladan imaka riyaad caasimadda sacuudiga iyo qolyaha xaggaas markaa reer najidi waa halka ay ka soo xidhaan xajka weeye bartaanoo marayaan is ogaaday buu yidhi farafactu ra'sii madaxaygaan kor u qaaday waidaa ana waaba aniga oo bisaxaabatin daruur ku sugan qad adallatnii ii hadhaysay waaba iyadoo daruuri markaa ay xagga sare iga hadhaysay fa nadartu waan ega faidaa fiiha jibriil waa jibriil oo daruurtii ku dhex jira calayhi salaam fanaadaanii wuu ii dhawaaqay faqaala waxaanuu yidhi in allaha ilaahay tacaala isagaa sarreeye qad samica wuu maqlay qowla qowmika laka reer tolka hadalka ay ku yidhaahdeen ilaahay waa maqlay iyo wamaa radduu calayka waxay kuugu soo kugu soo celiyeen waqad bacaa ilayka waxaanuu kuu soo diray malaka aljibaali malagii buuraha qaabilsanaa litaamurahu sida aad u farta bimaa shita waxaad doonto si aad ugu farta fiihim dhexdooda oo wixii adigu markaa aad doonto aad tiraa ku samee fanaadaanii waxaa ii dhawaaqay baa rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam malaku ljibaali malagii buuraha salama calaya wuu islaamay wuu isalaamay uma qaala dabadeetana wuxuu uhi yaa muxamedu muxamedow ina allaha ilaahay qad samica wuu maqlay qowla qowmika laka reer tolka hadalkay ku yidhaahdeen wuu maqlay wa ana aniguna malaku ljibaali waxaan ahay malagii buuraha waqad bacanii rabbii rabbigay baa ii soo diray ilayka adiga litamuranii litamuranii saaad ii farto biamrika amarkaaga wixii aad doonayso saaad ii farto famaa shita maxaad rabtaa oo maadaas waa istifhaamiyo weeye famaa shita maxaad doonaysaa in shita haddaad doonto adbaqtu waxaan ku daboolay calayhim korkooda alakhshabayni labada buurood labada buurood baan intaan isku soo dhirbaaxo gebigoodaba dee ku hamugsiin doonaa oo halkaasay ku baabiyo ay ku halaagsami doonaa fa qaala nabiyu nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam bal arjuu taa iska daaya arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrija allaahu ilaahay inuu ka soo saaro min aslaabihim dhabaradooda man yacbud allaha waxdah kuwa ilaahay oo keliya caabuda oo laa yushriku bihi shay-an ilaahay aan shaynaba la wadaajin cibaadadiisiiyo xaqiisa kuwaa inuu dhabaradooda ka soo saaro haddaan iyaga ka quustay ayaan rajaynayaa sidaa awgeed maya ha ku daboolin labada buurood muttafaqun calayhi qaala wuxuu ihi alakhshabaani aljabaalaani lmuxiiطaani bimakata waa labada markaa buurood ee maka ku hareeraysa walakhshabuna huwa aljabalu lghaliidu buurta waxa weeye adag baa la idhaahdaa labadaa buuroodna magacooda waxaa la kala idhaahdaa abuqubays iyo iyo alaxmar baa la kala idhaahdaa waa labada buurood ee maka ku gadaaman ee ku hareeraysa waayahay markaa rasuulkeennu calayhi الsalaatu wasalaam maalinkaasa igaga daraa buui maalinkii uxud maalinkaa ayaa igaga daraa qoomkaagana dhib badan baan kala kulmay buui sidaasay ahaydoo dhibaato fara badan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wakhtigii hore ee dee dowladda islaamku markaa aanay xoogaysan ee aanay awoodaysan dhib fara badan fara badan baa soo marta waxaana ahlulcilmigu yidhahdaan dhibta ugu daran ee soo martay waxay ahayd ee in wax lagu dhufta iyo in markaa adin wax lagu yeelay iyo wixii lamida kaga sii darayd istihzaagay ku dheeldheeli jireen ee ay waxa weeyaan markaa aflagaadaynayeen ee ay ku jeesjeesi jireen ya arinta noocaasa waxa weeye dhibtii ugu badnayd ee soo martay ahayd ya marka waxaasoo dhan ba haddana rasuulkeenu ku sabraya calayhi الsalaatu wasalaam unduruu dulqaadkiisa iyaga haddii aan xataa ka quusto iyaga kuway dhali doonaan ayaa waxa weeye ilaahay aan ka rajaynayaa inay noqdaan dad ilaahay caabudo oo muslimiinah oo shirkiga ka fog oo mu'miniinah yaanay sidii u dhicin halkaa rasuulka markaa laga soo eriyey calayhi salaatu wasalaam iyo quraysh halkay joogtayba iyagii baaba wixii dee sii noolaada ay rasuulka rumeeyeen calayhi salaatu wasalaam markii dambe soo ma aragti oo reer daa'if iyo dee quraysh iyo dadkii waddankaa deganaa intaanu rasuulku dhiman guud ahaan waa kuwii waxa weeye islaamnimada qaata ee rasuulka waxa weye wafuuddoodii u timi soo ma aragti makana waaba kii qabsaday iyo reer quraysheed waayi dee dad muslimiinaana ka sii beermay oo ilaa yowmina haadaa dee dadka dadka waxa weeye ugu ahlu tawxiidsan ee ugu muwaxidisan baa joogoo yaalla soo ma aragtid marka waxay taasi kuu tilmaamaysaa qofka daaciga ahi xataa qofku hadduu ka hor yimaado waa inaanu qofkan ku xisaabtamine waa inuu ku xisaabtamo inuu qofkan ilaahay hadayn karo oo hadhow diinta fahansiin karo oo hadhow maaragtay iska soo dabci karo ama ilaahay isaga uu ka beeri karo dad wanaagsan oo khayrka qaato oo waxa weeyaan maaragtay haddii allaba kuu roon yahay isaga qofkan xaqa wada qudhiisa garab joogsada markaa had iyo jeer si fog waa inuu wuxuu eego qofka daaciga ah aragtidiisuna aanay noqon mid gaaban oo meel fogo meel dhow wax ka eegayso oo qofkii ku adadkaada ama ka yaro hor yimaada ama dhiba markaba uu waxa weeye ka quusanayo oo odhanaya kaa dhulka alla lago kaasi khayr ma leh maya wa canhaa waxaa kaloo laga wariyey caaisha qaalat inay tidhi maa daraba rasuulu llah rasuulka ilaahay kumuu garaacin sala allahu calayhi wasalama shay-an shayna qadu weligii biyadihi gacantiisa wala mra'atan haweenayna ma garaacin walaa khaadiman shaqaalana ma garaacin ilaa an yujaahida fii sabiili illahi ilaahay waddadiisa inuu jihaadayo mooyaane waay marka khaadimna ma garaacin haweenayna ma garaacin caadaduna waxay tahay caadadu caadada dadka la yaqaana waxay tahay had iyo jeer labadaa in la garaaco oo dumarkii marka ay qaldamaan ama ay wixii ka soo noqnoqdo dee mararka qaar waxa weeye lagula maaragtay dee gacanta la saaro qof iska dulqaad badan oo isilaaliyo mooyaane wakadalika khaadimkii qofkii kuu shaqaynayay caruurta yaryarayd iyo markaa had iyo jeer kolba qaldamaan qofku waxa weeye marka dambe uu kula goosanaya soo maha kuwii caynka aha ee caadadu ay ahayd in had iyo jeer loo gacan qaado haddii rasuulku calayhi salaatu wasalaam aanu u gacan qaadin cid kale oo caadadu ay sheegaysa inaan had iyo jeer dee loo gacan qaadinna de hadalkeeda baddaa wey ma garata cid kalena hadalkeeda baddaa ma garaacin rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaa an yujaahida fii sabiili اllahi wamaa niila minhu shayun wamaa niila lama gaadhsiin minhu rasuulka calayhi salaatu wasalaam shay-un shayna qadu weligii oo fayantaqima min saaxibihi kama aargoosan qofkii ku sameeyey yani wax allo wixii rasuulka la gaadhsiiyeyna calayhi salaatu wasalaam ee loo geystayna ciddii u geysatee ku samaysay kama aargoosan kama aargudan ilaa an yuntahaka in lagu dhaco mooyaane shay-un shay min maxaarim illaahi tacala ilahay maxaarimtiisa ka mid a waxyaaba u xarimo oo fayantaqimu lilaahi ay fahuwa isagu yantaqimu wuu aargudanaya markaa lilaahi lixaq illaahi tacala ilahay xaqiisa dartii ayuu u aargudanayo weeye xaqa ilaahay ee meesha meesha lagaga dhacay dartii ayuu u aargudanaya isagu naftiisa uma aargudanahay rawaahu muslimun muslim baa saxiixa ku wariyey wa can anasin radia allaahu canhu anas waxaa laga wariyey qaala inuu yihi kuntu waxaan ahaa amshi mid soconaya maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay la jirkiisaan soconayay sala allahu alayhi wasalama waayahay wa calayhi waxaana rasuulka korkiisa saaraa burdungo najraniyun najraan meesha laydhaa lagu sameeyey oo haliidulxaashiyati darafkiisu adag yahay fa adrakahu waxaa soo gaadhay acraabiyun nin reer baadiyaa baa soo gaadhay fajabadahu wuxuu ku soo dhuftuu ku soo jiiday biridaa'ihi go-iisii jabdatan ku soo jiidis shadiidatan daran si adag buu ugu soo dhuftuu ugu soo jiiday fa nadartu waan eegay ilaa safxati caatiqi nabiyi sala allahu calayhi wasalama dhinacii degtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam caatiq waa degta degtii rasuulka calayhi salaatu wasalaam dhinaceedii baan eegay waqad aharat walxaal qad aharat bihaa ay raadaysay xaashiyat ridaa'i darafkii go-u uu raadeeyey min shidati jabdatihi daraantay darayd soo jiidistiisu macnihii awgeed min shidati jabdatihi soo jiidis daraantiisa darteed ayaa waxa weeye maradii halkaa ay ka raadaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo nabar ay ku samaysay ya uma qaala dabadeetana wuxuu ihi soo jiidistii bal hadda hadalku raaciye yaa muxamedu muxamedow mur lii min maalilaahi aladii cindak mur lii ii amar min maalilaahi aladii cindaka maalka ilaahay aada hayso wax in layga siiyo markaa ii amar buu yidhi waliba riwaayad kaloo saxiixaynka ku soo aroorin waxay sheegaysaa inuu sii raaciyo maalkaaga iyo kii aabbaha toona maahee maalka ilaahay aada haysa in wax layga siiyo io amar in markaa iska qalqalafsan buu ahaa de adadag faاltafata ilayh rasuulku waa daymooday calayhi الsalaaةu wasalaam wuu daymooday fadaxika kolkaasuu qoslay kuma xanaaqin ma boodin ninka qabta ma odhan ma garanaysa waa qoslay uma amara lahu bcaطaa weliba rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam deeq in la siiyana wuu fara wuxu uhi waxu dhiibaba waxay nooga dhiiba mutafaq calayhi waa la yaab weeye marka waa tusaalayaasha muujinaya dulqaadkii iyo deganaantii iyo cafiskii rasuulkeenna calayhi الsalaatu wasalaam marka qofku naftiisa waa inuu cafiska baro iyadoo lagu qaldamay oo laga gardaranyey oo caadi loogu qaldamay inuu iska dhaafi karo oo uu cafin karo waa inuu naftiisa baro weliba naftana arrintaas way ku adagtay naftu uxun bay jecesha inaan cidi had iyo jeer aanay libin ka haynin cid alla cid libin libin ka haysaaba inaanay jirin unba iska jecesha hadduu qof kelmad yara qalloocdo ku idhaahdo shan inuu ku yidhaahdu jeceli soo maa oo hadduu wax ku dhufto inuu isna wax ka daran saaro ayuunbay naftu iska jecesha waaya laakiin waa kaasi dhaqanka fiicani cafiska inaad barto وعن بن مسعوuد رضي الله عنه قال وxuu hi كأنيi waxaad imoodaa أنduruu inaan eegaayo ilىa رasuuل اللahi rasuulka ilaahi صلى الله عليه وaسلم oo yaxkii jilaayo oo ka waramaayo نبيa نبي min الأنbiyaaءi أنbiyada ka mida صaلaوaaت الlahi وaسaلاaمه عaلaيه oo darabahu ay garaaceen qowmuhu reer tolkii oo faadmahu ay ka dhiijiyeen wahuwa isagoo ymsaxu dama dhiiga ka masaxaya can wجهi wejigiisa oo yaquulu leh اللaهuma اغfir لqwمii faإnahm laa yعlamuuna allaahuma allah ikfiru dembi dhaaf liqowmii qoomkay fa inahum laa yaclamuuna ma garanayaan waxba garan maayaane ilaahay oo qoomkay u dembi dhaaf muttafaqun calayhi sidaa waxa weeye leh horaynu xadiidkana u soo maray nebigaasi calayhi salaatu wasalaam sida daahirkaa inaanu maaragtay nebi maxamed ahayne nebi kale uu yahayna horaynu uga soo hadalnay qaala wuxuu uhi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى اllahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi layse shadiidu ka darani maaha bisuracati ka legdinta badan qofka daran ee xoogga ah ee adadagi maaha ka legdinta badan ee nin alla ninka iskalaanba dhulka dhigaya kaa maaha inama shadiidu ka daran ee xooggaahi waxa weeye aladii midka yamliku hananaaya nafsahu naftiisa cinda algadabi markuu cadhoodo qofka markuu cadhoodo naftiisa kaantarooraya qaban kara kaasaa xoog leh laakiin ninka iskalaanba dhulka ku dhufanaya musaaracada aadka u yaqaanaa kaasi waxa weeye maaha shadiid muttafaqun calayh asuraca marka saadka la godo raddana la kordhigo waa qofka legdista badan ee qofka iskalaanba dhulka dhiga weeyi ma garata asurca haddii la idhaa rada la reebana waa ka aadka loo legdo ee qof waliba dhulka isaga ku tuuraayo weeye markaa saasay u kala duwanaanayaan xadiidkan qudhiisana hore aynu usoo marray labadan xadiidba hore aynu usoo maray marka lasoo khulaaseeyo ikhwaani baabkaasi dambe wuxuu ku saabsan yahay cafiska in lagu dadaalo iyo jaahiliinta in waxa weeye la yskaga jeedsado oo waxba aan maaragtay lala sii raacraacin in laga argutana waxba aan lagu dadaalin ta noocaasa weeye iyadoo lagu dayanayo rasuulkeena muxameda calayhi الsalaatu wasalaam waa in cafiska aada iyo aada loogu dadaalo waa akhlaaqda fiican bay ka mid tahay iyo dhaqanada wanaagsan ilaahay subxaana wa tacala hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo akhlaaqda wanaagsanna ilaahay jala wacalaa haynoo fududeeyo salى اllahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa alihi wasaxbi intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi اllahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana alxamdu lilahi rab اlcaalamiin w salى اllahu wslm clى nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwanikum fi shabakati manhaji online